bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhawaada qodobada warka caawa oo kuwada ugu darkuran dhegeystayaal waxaa ka mid ah guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka oo ku dhawaaqay tirada rasmiga ah ee maalinta beri aad ka qayb qaadan doonta odeynta ka dhaceysa gobolka banaadir howlgalka midooda afrika ee soomaaliya oo muddo sanad ah loo kordhiyey guddoomiyaha gobolka banaadir oo ku dhawaaqay in heegan buuxa la geliyey gaadiidka gurmadka deg dega ah iyo shaqaale u tababarsan gurmadka booliska soomaaliyeed oo isku diyaarinaya sugidda amniga maalinta doorashada warka caalamkana waxa aad ku dhegaysan doontaan madaxii hore ee guddiga midooda yurub iyo afar ruux oo kale oo loo diiday in ay qaataan fiisaha dalka maraykanka
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu doorkaroon markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan aynu ku bilaawne waxaa beri oo khamiisa hadduu iibka magaalada muqdisho loogu dareerayaa doorasha ay dadweynaha gobolka banaadir kusoo dooranayaan matalayayaashooda ama ciddii matali lahayd golayaasha deegaankooda guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka mudane cabdikariin axmed xasan ayaa xaruntooda ayaa xaruntooda guud kaga dhawaaqa tirada odayayaasha ee qaatay kaarka codbixinta guddoomiyaha doorashooyinka qaranka cabdikariin axmed xasan oo arrimahaasi ka hadlaya bismi illahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu maanta oo ay tahay bisha december afar iyo labaatan sanadku uu yahay labada kun labaatan iyo shanta oo maalin arbaco ah waxaan joognaa xarunta dhexe ee guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka iyo sohdimaha waxaan bixinhayaa press conference oo ah la xiriira shir jaraa'id inaan warbixin guud ka dhiibo nambarka kaararka qaatay dadweynaha ku nool gobolka banaadir saa la socotaan kaarbixintu waxay soo bilaabatay bishii novembar sanadkan keeda waxayna soo xirantay shalay oo ahayd bisha december keeda sanadkuna uu yahay walaalayaal saa la socotaan diiwaangelintu iyo kaarbixintu waa hawl dheer oo soo socotay nambarka guud ee isdiiwaangeliyey wuxuu ahaa sagaal boqol iyo finalistigu wuxuu ahaa sagaal boqol toban iyo sideed kun sideed boqol iyo sagaashan qof ayuu ahaa waxaa kaarka qaatay shan boqol iyo saddex kun sagaal boqol toban iyo lix muwaadin oo diyaar u ah inay beri subax doorashada dhici doonta ee golaha deegaanka gobolka banaadir inay ka qayb qaataan waxaan idiin sheegi doonaa degmo kasta inta qofoo iska diiwaangelisay iyo inta nambaroo qaadatay kaarka insha allahu tacaala waxaan ku bilaabaynaa degmada boondheere degmada boondheere waxaa iska diiwaangeliyey dad gaaraayo toddoba iyo toban kun laba boqol iyo sagaashan iyo kow kaararkana waxaa qaatay sagaal kun lix boqol iyo toddobaatan iyo afar xamarweyne waxaa iska diiwaangeliyey toban kun sagaal boqol iyo toddoba muwaadin waxaana kaarka qaatay lix kun saddex boqol iyo soddon warta nabadda waxaa iska diiwaangeliyey lixdan iyo afar kun afar boqol iyo soddon iyo siddeed waxaa kaarka qaatay labaatan iyo sagaal kun saddex boqol iyo siddeed qof daynile waxaa iska diiwaangeliyey boqol iyo toban iyo kow kun iyo soddon muwaadin waxaa kaarka qaatay afartan iyo saddex kun toddoba boqol iyo soddon iyo afar degmada helwaa waxaa iska diiwaangeliyey lixdan iyo laba kun boqol labaatan iyo kow waxaa kaarka qaatay soddon iyo lix kun iyo soddon iyo lix qof oo muwaadin soomaaliyeed ah degmada kaaraan waxaa iska diiwaangeliyey boqol iyo sagaal kun laba boqol iyo afar muwaadin waxaa kaarka qaatay toddobaatan kun saddex boqol iyo shan muwaadin degmada dharkeenley waxaa iska diiwaangeliyey siddeetan iyo sagaal kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo siddeed waxaa kaarka qaatay konton iyo saddex kun toddoba boqol iyo afartan iyo labo degmada wadajir waxaa iska diiwaangeliyey lixdan iyo toddoba kun shan boqol lixdan iyo afar waxaa kaarka qaatay afartan kun sagaal boqol iyo lixdan degmada yakshiid waxaa iska diiwaangeliyey boqol iyo toban iyo afar kun boqol iyo sagaashan iyo toddobo waxaa kaarka qaatay toddobaatan iyo laba kun toddoba boqol iyo toddobo degmada shibs waxaa iska diiwaangeliyey labaatan iyo kow kun sagaal boqol iyo afartan iyo toddobo waxaa kaarka qaatay sagaal kun toddoba boqol iyo lixdan iyo sagaal degmada cabdulcasiis waxaa kaarka qaatay lix kun siddeed boqol iyo soddon iyo shan degmada shingani waxaa iska diiwaangeliyey siddeed kun shan boqol afartan iyo lix muwaadin waxaa kaarka qaatay afar kun laba boqol iyo konton iyo afar muwaadin degmada xamar jajab waxaa iska diiwaan geliyey toddoba iyo toban kun lix boqol iyo toddobaatan iyo lix muwaadin waxaa kaarka qaatay sagaal kun iyo labo qof degmada waaberi waxaa iska diiwaan geliyey shan iyo labaatan kun iyo toddobaatan iyo labo muwaadin waxaa kaarka qaatay toban kun labo boqol iyo shan muwaadin degmada hodan waxaa iska diiwaan geliyey boqol iyo labaatan iyo toddoba kun boqol iyo saddex muwaadin waxaana kaarka qaatay lixdan iyo siddeed kun iyo soddon iyo kow muwaadin howlwadaag degmada howlwadaag waxaa iska diiwaan geliyey lixdan iyo kow kun sagaal boqol iyo lixdan iyo kow muwaadin waxaa kaarka qaatay soddon iyo saddex kun iyo labaatan iyo afar muwaadin muwaadin walaalayaal ee nambarka guud ee kaararka qaatay saan u sheegay waa shan boqol iyo saddex kun sagaal boqol iyo toban iyo lix muwaadin oo diyaar u ah inay ka qayb qaataan doorashada golaha deegaanka oo maalinka beri ah ka furmi doona gobolka banaadir insha allahu tacaala waxaan rabaa inaan fariintan iyada aan haddana aan ku gudbiyo wuxuu furmi doonaa goobta doorashada subaxii six in the morning oo u dhigantaa laba iyo tobanka subaxnimo salaada subax iyo six b m ayuu xirmi doonaa oo ah laba iyo tobanka maqribnimo laba iyo toban saacadood ay socon doonaan degmo kasta qofka muwaadinka soomaaliyeed ee kaarka codbixinta haysta degmada uu ka diiwaan gashan yahay meel walba oo codbixineed ayuu ka codayn karaa qofkii meel arko inay laynku dheer yahay waa ka wareegi kara wuxuu aadi karaa meelaha laynkooda yaryahay meel walba magacaagaa yaalla iyo shaqaalo la taraengareeyo oo carbisan oo kuu fududayn doono inaad si fudud codkaaga u dhiibato berri marka la leeyahay magaaladu waa magaalo xiran macnaheeda maaha in la leeyahay qof socon kara ma laha magaaladu waxay ka xiran tahay transportationkii faraha badnaa oo jiray oo la yaqiinay iyo usual businessyada hore u jiri jiray magaaladu waxay u furan tahay dadka codbixiyaasha macnaha magaaladu waa xirantaha macnaheeda maaha inuu codbixiyo ka xiraya maaha waa idin furan yahay insha allahu tacaala waxaa jiri doona inaad meel walba ka heli doontaan waxyaaba idin fududeeya inaad ku gaartaan goobaha codbixinta waxaa laidinka rabaa idinkoo xor ah oo kaarkiina haysta inaad timaadaan goobaha codbixinta awgolka midooda africa ee soomaaliya ayaa muddo sanad ah loo kordhiyey sumeeyo daar ayaana faahfaahinaysaa golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa talaadadii dib u cusbooneysiiyey muddada howlgalka midooda afrika ee taageerada iyo xasilinta soomaaliya ee eusom isaga oo u kordhiyey hal sano oo kale qaraarka ay soo gudbisay dowlada boqortooyada midooday u k ayaa muddada eusom ku kordhisay ilaa koo iyo soddonka disembar qaraarkan ayaa helay taageero buuxda iyada oo dhammaan shan iyo tobanka xubnood ee golaha ammaanka ay u codeeyeen ansixintii xubnuhu sidoo kale waxa ay go-aamiyeen in la joojiyo dhammaan howlaha howlgalka kumeel gaarka ah ee qaramada midoobe ee taageerada soomaaliya laga bilaabo koo iyo soddonka oktoobar ku-xigeenka wakiilka u k ee qaramada midoobe ayaa soo dhaweeyey ansixinta qaraarka waxa uuna ku tilmaamay doorka howlgalka mid muhiim ah si loo xoojiyo xasiloonida iyo amniga soomaaliya qaraarka aan maanta ansixinay waxa uu si cad u muujinayaa caqabadaha ka dhashay maalgelinta yar ee eusom iyo yaraanta dhaqaale ee xafiiska taageerada qaramada midoobe ee soomaaliya ayuu yiri isaga oo intaas ku daray in qaraarku abuuro hanaan suuragelinaya dib u eegis xog ogaal ah oo lagu sameeyo taageerada saadka ee ay qaramada midoobe bixiso sidoo kale waxa uu sheegay in si loo hubiyo in taageerada soomaaliya ay noqoto mid si sax ah loo beegsaday oo wax ku ool ah go-aanada golaha ammaanka ay sii wadi doonaan in ay ku salaysnaadaan faham dhammaystiran oo ku saabsan duruufaha gudaha ee dalka ee eusom laga howlgeliyey tan iyo bishii luulyo ciidamada xooga dalka soomaaliya oo ay taageerayaan eusom iyo saaxiibo caalami ah ayaa xoojiyey howlgalada ka dhanka ah al-shabaab maamulka gobolka banaadir ayaa shaaciyey in waaxyaha gurmadka degdega ee caafimaadka ay diyaariyeen gaadiidkii iyo shaqaalo ku filan kuwaas oo ku jira heegan buuxa si ay ugu jawaabaan xaalad kasta oo deg deg ah oo dhici karta maadaama magaalada muqdisho ay gelayso doorasho maalinta berita ah guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho doctor xasan maxamed xuseen muungaab ayaa sheegay in dowladda hoose ay si buuxda u diyaarisay gaadiidka dabdamiska ambalaasyada iyo shaqaalaha gargaarka deg dega oo u tababaran kuwaas oo shaqayn doona afar labaatan saac si loo xaqiijiyo badqabka iyo badbaadada shacabka caasimadda ee doorashada u diyaarsan waa kan guddoomiyaha gobolka banaadir mudane mungaabo arrimahaasi ka hadlaya
ayaan dowladda hoose xamar waxay halkan ku soo bandhigaysaa ee shacabka canshuur bixiyaasha u sheegaysaa in ay codkooda u dhiibtaan si walwalla'aan ah in ay diyaar tahay waaxdii gurmadka degdega ee dawladda hoose ee xamar oo gaadiidkeeda ambalaaska ah iyo gaadiidkeeda debdemiska ah iyo booyadihii biyaha dhammaan ay diyaar u yihiin nambar wanaagsan oon is leenahay yacnii xaalad kasta way ka jawaabi karaan ee si loo ilaaliyo badqabka dadka codka bixinaya berri iyo ee safafka dheerdheer ku jiro dawladda hoose ee xamar ee qaybteeda waaxda gurmadka degdega ah waxa waaye diyaar ayay u tahay inay hawshaas gutaan heegan bay ku jiraan shacabka marka waxaan leeyahay codkiina dhiibta u dareera goobaha codbixinta adinka oo ma aragtay wax welwel ah aanan ka qabin badqabkiina insha allahu tacaala waxaa laamiyada ku sugan ciidamadii nabadgelyada oo maaragtay dawladda soomaaliya ciidamada kala duwan hadday ah lahayeen booliis hadday ah lahayeen nabad sugid hadday ah lahayeen booliisi militariya kulli ammaanka noo sugayaan ciidankaana waxa waaye waa ciidankii xaaladaha gaarka ah ka jawaabi lahaa xaaladaha gaarka ah ka jawaabi lahaa waaye ayaguna heegan bay ku jiraan waxaa la farayaa afartan iyo siddeedda saac ee soo socoto in heegan buuxa aad ku jirtaan oo baabuur walba iyo shaqaalihii ku qornaa shufeeradiisa caawiyaashiisa shidaalkiisa oolyadiisa kulli inay u dhammaystiranta baabuuraa fadhiistaiyo kanaa dhaqaaqi waaye ma jirto qaybihii loogu tala galay u qaybiya xarumaha booliska soomaaliyeed ayaa isku diyaarinaya sugidda amniga maalinta doorashada warbixintana waxaana faahfaahinayaa mastaf faracadee taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa maanta soo bandhigay ku dhowaad toban kun oo askari oo loo diyaariyey inay ka qayb qaataan doorashooyinka la filayo in maalinta birri ah ay ka dhacaan degmooyinka gobolka banaadir taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed sarreeyo guute asad cismaan cabdulaahi taliya ku-xigeenka ciidanka sarreeye guute cismaan cabdulaahi maxamed iyo taliyaha qaybta gobolka banaadir gaashaanla sare mahdi cumar muumin ayaa xarunta gaadiidka booliska kula hadlay askar iyo saraakiil loo diyaariyey goobaha la filayo in maalinta biri ah ay ka dhacaan doorashooyinka gobolka banaadir ugu horreyn taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir gaashaanla sare mahdi cumar muumin ayaa kula dardaarmay inay la yimaadaan dadaal iyo adkaysi ay qayb uga noqon doonaan taariikhda ay soomaaliya qorayso dhowr iyo konton sano kadib waxaa la rabaa xibin kasta shaqada loo dirayo inuu u adkaysto duruufaha inuu u adkaysto dadka qoraxda soo jeedka hadday dhacda ifan inuu raashinku ka soo daha inuu adkaysi u muujiyo bacdamaa ay soomaaliya taariikh qorayso lixdan iyo sagaal toddoba lixdan sano ku dhowaad ayaa doorashadii ka soo wareegtay waad garan kartaan lixdan sano kadib ku dhowaad lixdan sano kadib ayay doorasho dhacaysaa taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed sarreeyo guuto ismaan cabdulaahi maxamed kaniif ayaa dhankiisa sheegay in maanta ay tahay maalin weyn oo loo baahan yahay in ciidanka booliiska ay muujiyaan kaalintooda islamarkaana u fududeeyaan bulshada in ay si nabadgelyaha codkooda u dhiibtaan maalinta biri ah hadduu alla idmo qof kasta oo ciidanka booliiska ah hadduu yahay askari hadduu yahay sargaal hadduu yahay gabar hadduu yahay wiil dhammaanteen amniga doorashadaasaan ka shaqayn doonaa wax kale oo maalintaas aan ka shaqayn doonno lama arko haddii ilaahay idmo taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed sarreeyo guute asad cismaan cabdulaahi ayaa kula dardaarmay ciidanka loo diyaariyey goobaha ay ka dhacayaan doorashooyinka in ay si hufan u gutaan waajibaadkooda wuxuuna uga digay xadgudub iyo dembi oo ciddii geysataa ay ciqaab la kulmi doonto halka dhanka kalena ay jiri doonto abaalmarin iyo dallacsiin lagu mutaysan doono hadba shaqada wanaagsan ay ciidanku ka qabtaan doorashooyinka waa la isku darajeyn doonaa sidaasa limid ah waa la iskula xisaabtami doonaa darajooyinkaa la iska xiyubin doonaa ciddii dembi geysata maxkamadda waa la geyn doonaa hawl yar ma ahan ciidanka booliska soomaaliyeed gaar ahaan intiinan halkan taagan oo doorashada ka qaybga amniga sugi sugi doonta hooshaasaa idin haysataa waa inaa u diyaar garowdaan marka waana fulin doontaan aad baa u mahadsan tihiin dhegaystayaal markana kana warka caalamka sida wararka ay sheegaan laba ruux oo u ololeysaa una dhasha u k ayaa ka mid ah shan qof oo maraykanku uu u diiday fiisaha dalkiisa kuwaasoo lagu eedeeyey in ay ku qasbayaan shirkadaha baraha bulshada maraykanka in ay cadaadiyaan fikradaha ay diidan yihiin maamulka trump ayaa ka munuucay in maraykanka ay soo galaan imraan axmed oo hore hatana madax ka ah xarunta ka hortaga naceebka ka dhaca digitalka iyo calera melford oo madax ka ah xarunta g d i dadka kale ee loo diiday fiisaha waxaa ku jira nin u dhashay faransiiska oo hore ugu tirsanaa golaha midooda yurub iyo mas-uul u dhashay dalka jarmalka madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa ku tilmaamay tallaabada loogu diiday fiisaha cabsigelin maraykanka ayaa sheegay in tallaabooyinkani ay jawaab u yihiin shakhsiyaadka iyo ururada u ololeeya in la xadido shirkadaha teknolojiyada dalkiisa iyadoo xogaayaha arrimaha dibadda mark rubey oo sheegay in ay ka mid yihiin dhaqdhaqaaqa faafareedkaha cilmiga dhegaystayaal war wixii dalka dibadda cawan soo gaaray waa naga intaa ciddu warkiisa eegana waxay dib ugu daalacan karaan barta aynu facebook kulana radio jor sidaas iyo nabadgelyo